أيها الإخوة والأخوات وحفرحاض أولا له المنهج أونلاين إذا إليسو قد بيان محاضرة إمهابرة أو كساب سنة xuquuqu اlaytaami fi lislaam xuquuqda agoontu ay leeyihiin islaamka dhexdeeda إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وحنا نوجه دون بإذن الله تعالى الشيخ حسن كافي in alxamda lilah naxmaduhu wanastaciinuhu wanastaqfiruh wanacuudu billahi min shuruuri anfusina wasayi'aati acmaalina man yahdihi allahu falaa mudila lah wman yudlil falaa haadiya lah waashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah waashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى caawa waxaan ka hadli doonaa mowduuc ku saabsan fi اlaytaam oo cinwaankiisu uu yahay xuquuqu اlaytaami fi lislaam xuquuqda agoontu ay leeyihiin islaamka dhexdii alaytaam waa jamcu yatiim alyatiim waxa weeye man faqada abaahu wa huwa dun duuna albuluuq waa qofkii aabbihii uu dhinto ama aabbihii waaye oo aabbihii uu geeriyoodo asigoon qaan gaarin kaabaa waxaa la yidhaahdaa alyatiim alyatiim waxaa loogu bixiyey yatiim oo macaanideeda ka mid ah alyutmu bimacna alinfiraad waa gaar noqosho wey qofka marka markuu aabbihii dhinto cunuga yarka ah meeshaasi wuxuu ku noqonayaa qof waayey garabkii uu ku tiirsanaa iyo ciddii bacda allahi caza wajalla akhlaaqdiisa tahdiibin jirtay ilaahay subxaanahu wa tacaala uu sabab uga dhigayay risqigiisa u gargaaraya oo garab taagnaa sidaa darteed ayaa waladku fiddiin wuxuu taabic u yahay waalidkii haddii marka uu waladka aabbihii waayo waxay yidhaahdaan culummadu insaanka waxaa ku beeran ama nufuusta allah uu ku beero subxaanahu wa tacaala dulmi iyo xadgudub maxaa yeelay insaanku waa daluum jahuula wey qofkan agoonkaana wuxuu noqonayaa madluum caajisa oo daciifa mid la dulmiyo oo taag daran oo daciifa ayuu noqonayaa maadaama aabbihii u gargaari jiray bacdallaahi casa wajalla uu meesha ka baxay waxaa ku dhiiranaya daalimiintii ayaa ku dhiiranaya way daciifsanayaan meeshaasi marka waxaa ka dhalanaya laba mafsado agoonkii oo dhibaatooda dhib cid ka difaacaysa hay aysan jirin ilaahay ka soko subxaanahu wa tacaala oo aan loo ixsaan samaynaynin waxaa kaloo ka dhalanaya fujuurkii aadamiga alladii laa waasica lah oo cid celinaysa oo mancinaysa oo hortaagani aysan jirin marka agoonkii waa dhibtoonaya insaankii faajirka ahaana agoonkii miskiinka ahaa maadaama uusan lahayn aabbihii uu ku tiirsanaa bacda allaahi casa wajalla oo aabbihii meesha ka baxay agoonkii halkaasi waxaa ka soo gaaraya dhibaato uga imaanaysa insaanka daalimka sidaa darteed ayaa allah subxaanahu wa tacaala wuxuu weyneeyey amra alyataama agoonta arrintooda allah subxaanahu wa tacaala waa weyneeyey wuxuuna uga hadlay aayaad fara badan fii kitaabihi alcasiis mowduucan marka walaalayaal waa mowduuc ballaaran jawaanib kala badan kala duwanna taabanaya laakiin haddii aan soo koobno xuquuqulyataama iyo sida agoonta loo daryeelayo oo loo ictinaynayo oo loo danaynayo waxaa loo qaybinayaa saddex qaybood qeybta koowaad waxa weeye alrifqu bilyataama walqiyaamu bitarbiyatihim walixsaanu ilayhim in loo rifqiyo oo loo dhibriyo agoonta iyo in loo istaago tarbiyada agoonta iyo loo iyo in loo samafalo agoonta qeybta labaad waxaa weeye almuxaafadatu calaa amwaalihim in kaana lahum maal hantidooda in la dhowro la xafido haddii ay hanti leeyihiin oo loogu shaqeeyo tijaaro iyo ganacsi loo geliyo iyo wixii la mid a qaybta saddexaad waxaa weeye alinfaaqu calayhim idaa lam yakun cindahum maal agoontii in wax la siiyo oo la quudiyo haddaysan hanti lahayn saddexdaas qaybood ayay racaayatyataama u qaybsamaysaa qaybta marka ugu horeysa haddii aan ku biloawno diinta islaamka walaalayaal waxay aada iyo aada ugu dadaashay calaa ricaayati alyataama agoonta in la daneeyo la daryeelo sharciguna arrinkaa waa booriyey in agoonta la daryeelo in la ikraamo in loo samafalo in tarbiyadooda lagu dadaalo allah subxaanaه wa tacaala wuxuu leeyahay waid akhadna miihaaqa bani israa'iila laa tacbuduuna ila allah wabilwaalidayni ixsaana wadi lqurba walyataama walmasaakiin waid akhadnaa miihaaqa bani israa'iil allah subxaanaه wa tacaala wuxuu leeyahay waxaan qaadnay ballankii reer bani israa'iil oo allah ay kula ballameen subxaanaه wa tacaala ballankaasi wuxuu ahaa laa tacbuduuna ila allah allah mooye cid kale caabudi maysaan wa bilwaalidayni ixsaanan ay wa an tuxsinuu bilwaalidayni ixsaanan iyo inaad u samafashaan labada waalid ixsaanan samafal wadilqurbaa iyo inaad u samafashaan dadka qaraabada ah qaraabada u saaxiibka walyataama midka qaraabada u saaxiibka inaad daryeeshaan ood u ixsaan samaysaan walyataama iyo agoonta walmasaakiini iyo masaakiinta inaad daryeeshaan ashaahid min alaayati waxa weeye walyataama waxyaabaha allah subxaana wa tacaala reer bani israa'iil uu kula ballamay waxaa ka mid ah inay daryeelaan oy u samafalaan dadka agoonta ah fii aayatin ukhraa allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay fa ama alyatiima falaa taqhar agoonka falaa taqhar ha canaanan nebi muxamedo ay laa tudilahu ha dullaynin wey oo ha ihaanaynin laakiin taa beddelkeeda axsin ilayhi wa talataf bih u samafal oo u dhibri agoonka bacdulmufasiriin waxay yidhaahdeen aayadda ama suuradda allah subxaana wa tacaala waxyaabuhu ku sheega waxaa ka mid ahayd inuu nabiga calayhi salaatu wasalaam agoon ahaa oo allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi wduxaa wاlleyli ida sajaa maa wadacaka rabuka wma qalaa walalaakhiraةu khayru laka min alأuulى walasawfa yucطiika rabuka fatardaa alam yajidka yatiima faaawa allah subxaanaه wa tacaala mauusan ku helin adigoo agoon ah oo faaawa marka alla uu kusoo dumay subxaanaه wa tacaala marka faama alyatiima falaa taqhar macnaheedu waxa waye nebi muxamedow adiguba agoon baad ahaan jirtay oo ilaahay baa ku soo dumay sida ilaahay kugu ixsaan falay ee uu kuu soo barbaariyey adigoo agoon ah falaa taqhar adiguna agoonta ha canaanan ha dullaynin agoonta bal axsin ilayhim u samafal wa talataf bihim u dhibri agoonta sidaasaa alla subxaana wa tacaala leeyahy alimaamu lmufasir qataada ibnu dacaama raximah ullah wuxuu yidhi kun lilyatiimi kaalabi raxiim kun lilyatiim agoonka waxaad u noqotaa kalabi raxiim sida aabba naxariis badan oo kale agoonka u noqo agoonka aabba naxariis badan oo kale u noqo oo maadaama aabbihii uu waayey maqaamkii aabbaha u istaag walaalayaal allah subxaana wa tacaala wuxuu aada ugu inkiray qolooyinka dulleeya ee qasba ee dulmiya dadka maaragtay agoonta ah allah subxaana wa tacaala arrinkaasi waa ku inkiro waa ku canaantay wuxuu yidhi allah subxaana wa tacaala ara-ayta aladii yukadibu biddiin fadalika aladii yaducu lyatiim ara-ayta aladii yukadibu biddiin ka waran buu yidhi allah subxaana wa tacaala midka beeninaya yowma aljaza waa insaanka kaafirkaa fadalika aladii kaasi waa midka yaducu lyatiim ee yadfachu can xaqih agoonkiibuu xaqiisii ka dafcinaya agoonkiibuu xuquuqdiisa u diidayaa sidaas buu leeyahay allah subxaana wa tacaala aad buu ugu inkiray kuwa agoonta dhibaateeya kuwa xuquuqdooda hor istaagee u diida jaaءa cinda muslim min xadiidi abi hurayrata radia allahu canh wa cinda albukhaariyi min xadiidi sahl ibni sacd radia allahu canh ana nabiya salى اllahu عalيه waslama qaal ana wakaafilu اlyatiimi kahaatayni fi اljanna waashaara maliku biاsabaabati wاlwusطaa wuxuu wariyey alimaamu muslim raximah اllah min xadiidi abi hurayra bukhaarina uu soo saaray min xadiidi sahl ibni sacd inuu yihi nebigu salى اllahu عalayh wasalam ana wakaafilu lyatiimi ka haatayni fi ljanna aniga iyo midka agoonka kafaalo qaada sidaanoo kale ayaan jannada ku nahay buu yidhi ka haatayni labadan oo kale ayaan ku nahay fi ljanna wa ashaara maalikun maalig wuxuu ishaaray alimaamu maalik waa min ruwaati alxadiid wuxuu ishaaray bisabaabati waalwustaa farta la yidhaha asabaaba iyo farta dhexe labadaabuu ishaaray asabaaba waa farta suulka ku xigta iyo fardhex farta dhexe labadaas buu isla ishaaray nebigu sala allahu calayh wasalam aniga iyo qofka agoonka kafaalo qaada sida labadaa farood ay isku yihiin oo kale ayaan ku noqonaynaa buu yidhi filjanna taasina waa bishaaro weyn ayay walaalayaal waxay u tahay qof walba oo daneeya oo garab qabta oo saacida dadka agoonta ah ee masaakiinta alimaamu ibnu maaja raximah llahu tacaala wuxuu soo saaray min xadiidi abi hurayrata radia allahu canh inuu yidhi nebigu salى اllahu عalayh wasalam allaahuma inii uxariju xaqa الضaciifayn alyatiimi wاlmarأa allaahuma inii uxarij culamada qaar waxay ku fasireen ama riwaayadaha qaar ku yimid allaahuma inii uxarimu waxaan allow xarimayaa oo dadka ka mancinayaahoon u diidayaa labada daciif xaqooda in lagu tunto labada daciifna waxa weeye alyatiimu wاlmarأa waa agoonka iyo qofka dumarkaa wey dumarkuna ayaguna waa daciifaad waa dad taag daran oo kaalmo iyo garabqabad u baahan labadaasi xaqooda ayaan xarimayaa buu leeyahy rasuulka calayhi salaatu wasalaam in lagu xadgudbo oo wax dhibaato ah la gaarsiiyo ikhwaani fillaah sida nusuustaasi hadda aan ku maqalnay allah subxaana wa tacaala iyo rasuulkiisa waxay boorinayaan in dadka agoonta loo isamafalo in la tarbiyeeyo tarbiya sharciya islaamiya ma ahan danaynta la danaynaya agoonta in dhaqaale keliya la siiyo waxaa loo baahan yahay dadka muslimiinta ah ilmaha agoontaa inay u istaagaan booskii aabbayaashoodu ay taagnaayeen maqaamkii aabbayaashood ay taagnaayeen inay u istaagaan baa la doonayaa aabbuhu maqaamkuu taagnaa waa macruuf wuxuu u taagnaa inuu yacni daneeyo oo uu ilaaliyo carruurta inuu waxbaro inuu ku tarbiyeeyo tarbiye iyo akhlaaq wanaagsan in waxa weeye nafaqadooda uu u istaago in waxa weeye macruufka uu faro munkarka uu ka reebo waxyaabaha khayrkii wanaag oo dhan inuu carruurta ku tarbiyeeyo ayuu aabbuhu u taagnaa haddii marka alla uu qadaray subxaana wa tacaala inuu aabbuhu meeshii ka baxay waxaa la rabaa kulligeen inaan aabbayaal u noqonno agoonta waxyaabaha noo laga baahan yaha waxaa ka mid ah alraxmatu bilyataama agoonta in loo naxariisto walaalayaal agoontoo loo naxariistaahi waxay sababaysaa laba arrimood oo aada iyo aada muhiim u ah oo ay faa-iida ugu jirto qofka u istaaga daryeelka agoonta iyo naxariistooda arrinta koowaad waxaa weeye riqatu lqalbi agoontoo loo naxariistaahi waxay sababtaa qalbi jilaac qofka qalbigiisu inuu jilco qalaylkii iyo qaswadii quluubta ku sugnayd inay ka zuusho qalbigiisa u jilca khayrka iyo wanaagga ayay sabab ugu noqonaysaa arrinta labaadee sababta ugu noqonaysa oo muhiimka waxaa weeye idraaku lxaaja dantiisii qofka inuu haleelo u gaaro arrinkaasi waxaa u daliila xadiidu abidarda radia allahu canhu cinda طabaraani ana اnabiya salى اllahu عalayhi wasalama qaal atuxibu an yaliina qalbuka wa tudrika xaajatak irxam اlyatiima wاmsax ra'sahu waطcimhu min طacaamik yalin qalbuka watudrika xaajatak yalin qalbuka watudrik xaajatak waana xadiid صaxiixa waayo xadiidkaas wuxuu nebigu leeyahay salى اllahu عalayh wasalam atuxibu ma jeceshahay an yaliina qalbuk inuu qalbigaaga jilcanaado wa tudrika xaajataka dantaadana aada haleesho ma jecesha jawaabtu waa nacam qof walboo naga mida waa jecelya idan haddaad jeceshahay inuu qalbigaagu jilco haddii aad jeceshahay xaajadaada iyo dantaada inaad haleeshoo gaarto irxam ilyatiima agoonka u naxariiso wamsax ra'sahu agoonka madaxiisana masax wa acimhu min طacaamik cunnadaada wax ka quudi oo sii intaa haddii aada samayso yalin qalbuk qalbigaaga ayaa jilcaya wa tudrik xaajataka xaajadaada iyo dantaadana waad haleelaysaa oo waad gaaraysaa xadiidka xadiid cadiima wey wuxuu nabigu nagu irshaadinayaa sala allahu calayhi wasalam agoontoo loo naxariisto inaan fawaa'id waaweyn laga helayo fawaa'iddaasi waxaa ka mid ah sida rasuulku noo sheegay sala allahu calayhi wasalam in quluubtu ay ku jilcayso qalbigaagu hadduu jilco khayr iyo wanaag oo dhan waa kuu xasilayaa biidni illaahi alkariim qalbigaagu hadduu jilco waxaad ku intifaacaysaa qur-aanka kariimka qalbigaagu hadduu jilco waxaa ku saamaynaya mawcidada iyo waanada ku soo aroortay fii kitaabi illaahi caza wajal wa fii sunnati rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam kadaalika xaajada iyo danta aad leedahay waa badanta qof walboo naga mida xaajaad fara badan buu leeyahay haddii aad rabto inaad xaajadaada gaarto iyo dantaada dantaada adduunyo iyo midda aakhiro labadaba haddaad doonaysa inaad gaarto dariiqaad ku gaari karta waxa weeye inaad u naxariisato ood u dhibriso ood u jilcanaato agoonta irxam ilyatiima wamsax ra'sa agoonka u naxariiso oo madaxiisa masax buu yihi nebigu sala allahu calay wasalam maxaa yeele madaxoo la masaxo waxay tusinaysaa raxmay tusinaysaa walidaalika rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii uu dhintay jacfar ibni abi aalib radia allahu canh ee lagu dilay fii gaswati mu'ta rasuulka calayhi salatu wasalaam markuu u tegay aalu jacfar wuxuu masaxay madaxa ayuu ka masaxay nebiga sala allahu calayhi wasalam masixidda madaxu marka waxay tusinaysaa ra'fa iyo raxma naxariis bay tusinaysaa kadaalika inaad quudiso oo agoontu hadday baahan yihiin aan cunnada aada cunayso wax ka siiso intaa haddaad samayso qalbigaagaa jilcanaanaya xaajadii iyo dantii aada lahayd ha ahaato dan adduunyo ama ha ahaato mid aakhiro biidni illaahi alkariim waad gaaraysaa qeybtaasi marka waa qeybta koowaad oo ku saabsan tarbiyada iyo danaynta iyo unaxariisashada iyo maaragtay in loo ixsaan sameeyo agoonta qeybta labaadee ah hantidooda in la dhowro walaalayaal mararka qaar waxaa suuragala ama dhacdaba haddii aabbuhu uu dhinto inuu hanti iyo maal ka tago carruurta agoonta ah haddii ay maal leeyihiin dabcan ayagu uma baahna markaa in nafaqo la siiyo laakiin waxay u baahan yihiin arrin aada muhiim u ah oo ah hantidooda iyo maalkii aabbuhu uga tegay in loo xafido in hantidaasi ay qabato gacan amiina oo lagu kalsoon yahay gacantaasi amiinkaana ay danayso daryeelka agoonta hantidooda agoonta hantidooda inuu wanaajiyo qofka weliga u ah ama tawaliyo shu-uuntooda waa ku waajib waxaa kaloo muhiim ah inuu u istaago hantidaasi siduu u siyaadin lahaa oo macnaha tijaare iyo ganacsi uu ugu gelin lahaa agoonta maxaa yeeley hantida haddii meel layska dhigo way baaba-aysaa kadaalika waxaa muhiim ah qofka hantidaasi mas-uulka ka ah inuu ka taxadaro inuu ku xadgudbo ama uu isticmaalo ama uu hantidaasi ku bixiyo waxaan ahayn masaalixdii agoonta meeshaana nuqdo muhiimaha ku jirta ayuhal ikhwa hantida agoonta in la daneeyo ihtimaam la siiyo la dhowro sharcigu waa fare laakiin min jaanibin aakhar wuxuu sharcigu aada iyo aad iyo aada uga digay in hantida agoonta la cuno bikayri xaqin lagu cuno oo qofka hantidaasi ka mas-uulka iyo kayrkiiba inay ku xadgudbaan hantidii agoonta allah subxaana wa tacaala aada iyo aad buu ugu goodiyey dadka hantida agoonta cunaya oo si dulmiya u isticmaalaya qaala caza min qaa'il ina aladiina yaأkuluuna amwaala اlyataama dulma inamaa yaأkuluuna fii buطuunihim naara wasayaslawna saciira kuba cunaya hantida agoonta kuba cunaya oo dulmi iyo xadgudub dartii u cunaya allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay waxay calooshooda ku ridayaan oo ay cunayaan naar saciiro saciirana way geli doonaan buu leeyahy allah subxaana wa tacaala naar aada iyo aad wax u gubta ayay gelayaan waa tahdiid aada iyo aada u daran fii aayatin ukhra alla wuxuu leeyahay walaa taakuluuha israafan wa bidaaran an yakbaruu ha cunina hantida agoonta adinkoo ku xadgudbaya iyo adinkoo kala degdegaya an yakburuu inay weynaadaan carruurti oo macnuhu waxa weeye hantida agoonta intaysan igu soo korin oo aysan soo weynaanin aan sii baabi'iyo arrintaas yaa la samayn buu leeyahy allah subxaana wa tacaala wuxuu kaloo alla yidhi subxaana wa tacaala walaa taqrabuu maala alyatiimi ilaa bilatii hiya axsan ha u dhowaanina hantida agoonta maalka agoonta yaan loo dhowaan ilaa bilatii hiya axsan ilaa midda ama tasarufkii wanaagga badnaa mooyaane macnaha khasladii wanaagsanayd inaad ugu dhowaanaysaan mooyaane si kale ayaan loogu dhowaanin oo taa macnaheedu ay tahay tanmiyatu amwaalihim hantidooda in la kordhiyo in tijaaro iyo ganacsi loo geliyo in ribx iyo faa'iido looga dhaliyo oo masaalixdooda un looga shaqeeyo markii ay soo degtay qowlullahi caza wajalla walaa taqrabuu maala alyatiimi ila bilatii hiya axsan iyo qowluhu tacaala ina aladiina ya'kuluuna amwaala alyataama dulman labada aayadood markay soo degeen ibnu cabaas radia allahu canhu wuxuu sheegay qof walbaoo saxaabadii ka mid ah oo maal agoon hayay ama agooni ay la noolaayeen wuxuu gudo galay cuntadiisa iyo cuntadii agoonta inuu kala saaro iyo sharaabkii iyo sharaabkii agoonta sharaabkiisii iyo kuwii agoonta inuu kala saaro markaase waxay gudo galeen saxaabadii ridwaanullaahi calayhim in agoonta hantidooda ay ayaga u gaar yeelaan cunadooda iyo cabitaankooda gaara looga dhigay haddii marka hantidooda ama cunadoodii wax ka soo haraan ile cunadu waa karsan tahay waxbaa ka soo haray waa loo xabisayaa meel baa loo dhigaya ilaa uu agoon ku cuno ama hantidaas ama raashinkaasi uu fasahaado qurmo arrintaas markay dhacday arrintaasi saxaabadu waa ku adkaatay culays badanaa ka yimid maxaa yeele raashinkii baa mar walba khasaaraya arrintii bay rasuulka u sheegeen sala allahu calayh wasalam markaasa alla wuxuu soo dejiyey wayas'aluunaka can ilyataama qul islaaxun lahum khayr wain tukhaaliطuuhum faikhwaanukum wallahu yaclamu lmufsida min almuslix waxay wax kaa weydiinayaan buu yidhi alla subxaana wa tacaala agoonti waxaad tidhahdaa rasuulka ilaahayu in agoonta wax loo hagaajiye ayaa khayr badan haddii agoonta aad dheehdaan oo raashinkiinna iyo kooda aad isku dartaan ood meel wax ku wada cuntaan fa ikhwaanukum waa walaalihiin macnaa waa idiin bannaan tahay wey laakiin waxa la raaciyo alla raaciyo fiiri subxaanahu wa tacaala allah wuxuu yidhi wallaahu yaclamu lmufsida min almuslix ilaahay waa og yahay subxaanahu wa tacaala midka mufsidka ah oo hantida agoonta wax ugu darsanaya suu hantidooda u boobo u cuno iyo midka muslixa ah ee wax hagaajinaya wax wanaajinaya hantida agoontana dhowraya ilaahay kama qarsoono subxaanahu wa tacaala marka walaalayaal in qofka agoonta u shaqaynaya ama hantidooda ku shaqaynaya sharcigu ma diidin in maaragtay ujro uu ka qaato ujradaasoo u dhiganta midii dad kale la siin lahaa sharcan waa u bannaan taha waxaa kaloo u bannaan maalkiisa iyo maalka agoonta ama raashinkiisa iyo raashinka agoonta in laysku daro mowdic waaxidana lagu isticmaalo ayadana waa jaa-is laakiin markaad hantida isku darayso ama maal raashinka aada isku darsanaysaan waa inaad iska ilaaliso in maaragtay hantida agoonta aada isticmaasho ood wax yar inta ku darsato wax badan ayaga aad ka qaadato wallaahu yaclamu lmufsida min almuslix wuxuu yihi nabigu salى اllahu عalayh waslm fi xadiidi abi hurayra akhrajahu lbukhaariyu wa muslim nabiga calayh الsalaatu wasalaam wuxuu yihi ijtanibu sabca almuubiqaat ka fogaada toddobada wax halaagta buu yihi nebigu salى اllahu alay wasalam toddobada wax halaagta oo wax baabi'isa waxaa ka mida walaalayaal aklu maali اlyatiim aklu maali lyatiim agoonka hantidiisoo la cunaa waa min asabci almuubiqaat toddobada wax halaagta ayay ka mid tahay marka qeybtaani waxay ku saabsan tahay hadday agoontu maal leeyihiin in maalkooda loo xafido in loogu shaqeeyo shirkado iyo ganacsi loo geliyo in mar walba laga shaqeeyo say hantidooda u kordhi lahayd qofka hawshaa ka shaqaynayana cinda allahi caza wajalla ajar fara badan ayuu ku leeyahay qeybta saddexaad waa alinfaaqu calayhim in ayaga wax la siiyo haddaysan waxba haysa waxaa laga yaabaa waladkan yatiimka ee agoonka ah inuusan aabbihii wax maala uga tegin aabbihii wuxuu soo dhicin jira unquutulyoomka markii uu noolaa ajashii baa u timid oo ilaahay baa oofsaday subxaanahu wa tacaala waladkuna waa yatiimo waa duuna albuluuq qaangaarkii waa ka yaryahay waxaa loo baahan yaho dadka muslimiinta laga doonayaa inay nafaqadiisa u istaagaan ay agoonkaasi wax siiyaan allah subxaana wa tacaala dadka saalixiinta ah arrinkaa wuxuu ku ammaanay arrintaasi inay agoonta quudiyaan buu ku ammaanay wuxuu yidhi allah subxaana wa tacaala wayuطcimuuna aطacaama calaa xubihi miskiina wayatiima waasiiraa waxay cunnada quudinayaan oo ay raashinka iyo cunnada siinayaan calaa xubihi ay maca xubih ayadoo lala qaba jacaylka طacaamka iyo cunnada iyo maalka la jecel yahay ayaa waxay quudinayaan miskiinan miskiin bay quudinayaan wa yatiiman iyo agoon wa asiiran iyo mid lasoo qafaashay intaba wuxuu kaloo alla yihi subxaana wa tacaala markuu ka hadlaya biriga iyo samafalka iyo wanaagga wa aata almaala calaa xubihi dawi lqurba walyataama walmasaakiin biriga iyo wanaagga waxaa sameeya qofka maalkiisa bixinaya wa aata almaal ay acطa almaal hantidii buu bixiyey calaa xubih ay maca xubih ayadoo lala qaba jacaylka hantida uu jecel yahay ayuu bixiyey oo yuu siiyey dawil qurba kuwa qaraabada u saaxiibka ayuu siiyey walyataama agoontii ayuu siiyey walmasaakiin masaakiintii ayuu siiyey idan allah subxaana wa tacaala wuxuu nugu boorinayaa icaamu lmasaakiin walyataama agoonta iyo masaakiinta in la quudiyo oo wax la siiyo ikhwati alkiraam dadka agoonta ah xuquuq fara badan ayay ku leeyihiin fi lislaam allah subxaanahu wa tacaala ilaa dhowr iyo labaatan aayadood min kitaabih ayuu wuxuu uga hadlay agoonta iyo axkaamtooda iyo xuquuqda ay leeyihiin dadka agoonta ah intaasoo aayaada allah inuu uga hadlo subxaanahu wa tacaala waxayna tusinaysaa ahmiyadda arrintani ay leedahay fi shariicati alislaamiya shareecada islaamka dhexdeeda ahmiyadda ay arrintaani leedahay ayayna tusinaysaa waxaa loo baahan yahay marka qof walba oo ilaahay waxsiiyey subxaanahu wa tacaala ama rag ha ahaadaani ama dumar in dadka masaakiinta ah ay ka khaniimaystaan faa'iido aad iyo aad u weyn weyn agoonta quudintooda haddii ay waxaystaanna hantidooda loo ilaaliyo oo masaalixdooda looga shaqeeyo ricaayadooda iyo tarbiyadooda la daneeyo waxyaabahaasoo dhan walaalayaal waa min afdali lqurubaati ila allahi subxaanahu wa tacaala waxyaabaha ilaahay loogu dhowaado kuwa ugu fadliga badanna ayay ka mid tahay in sha allahu tacaala kelimadeenna intaas ayaan kusoo koobayaa jazaakum allahu khayra wallahu aclam wsala allahu cala nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin وإلى أن نلتقي بإذن الله تعالى في محاضرات علمية أخرى قادمة تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين في بريطانيا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته